بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadl islaam sheekh maxamed cabdilwahaab uu lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed aal sheekh waxaan soo gaarnay baabkii shanaad baabu wujuubi alistignaa'i bimutaabacati alkitaabi can kulli ma siwah kan wuxuu u baab yahay waajibnimada in lagu kaaftoomo raaciddii kitaabkii alle looga kaaftoomo wax alla wixii ka soo haray marka kitaabku wuxuu ka wadaa qur-aankii buu ka wadaa marka waajibnimadaasna meesha uu kasoo qaatay waa noo imaan doontaa waa adilada uu soo arooriyey ee caddaynaysaa in kitaabka qur-aanku uu maaragtay diintii oo dhan koobay wixii dadku ay u baahnaayeen diin ahaan uu koobay iyo in rasuulka sal sl la ateeco iyo in jamaacadii la laasimo iyo in la raacraaco kutubtii ummadihii hore oo hanuun iyo diin laga raadiyo in la iska reebo iyo rasuulka sal slama caradii uu carooday markii uu gacanta cumar ku arkay isagoo wata waraaqo kitaabkii towraad ka mid ah oo hadda kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiye ah oo hadda yuhuudda ay bedeleen haddana la nasakhayba oo shareecadeena lagu nasakhay marka wuxuu baab u yahay in lagu kaaftoomo qur-aanka raacidiis oo asagii laga qaato diintii marka qur-aankii kifaaya noogu jirto oo nagu filan yahay sunnadii rasuulkana sal slam kifaaya noogu jirto ila in sunnada la raaco kitaabka alle laftiisa ku tusinaya marka wax alla waxa dadku ay hanuun ka raadiyaan oon qur-aan iyo sunno ahayn yaa la leeyahay ha laga fogaado oo yaa diin laga raadin marka dadka inxiraafkooda iyo inay xaqi ka leexdaan saddex waxyaabood yaa sabab u ah kan koowaad waa inay yidhaahdaan annaga caqligeenna nagu filan oo aan xaqi iyo baatilka ku kala garan karnaa marka falsafay ku magacaaban kaas caqligii bay marka ay qadisayaan oo darajo uusan lahayn bay gaarsiinayaan marka caqligu waxa uu sheego lagama daba hadli karay leeyihin marka ahlubidaca qaarkood dadkii ahluxadiidka dadkii ahlu xadiidka khilaafay oo ahlu sunnada khilaafay yaa waxaa lagu arkay iyagoo leh caqliga ka horeeya nusuustii shareecada sababka labaadna waa maxay maadaama dadka qaarkood aanay cilmi saasa u lahayn qur-aankii iyo xadiidkii rasuulka sala alla alay slam yaa waxay maleeyeen in adilada ku jirta qur-aanka iyo sunnada aanay dadka ku filayn oo dadku ay u baahan yihiin meelo kale in wax laga raaraadiyo markaasay waxay ku ijtihaadayaan wax qur-aankii iyo xadiidkiiba ku yaalla laakiin iyagii baan itilaac fiican lahayn oo aan aqoon fiican lahayn markaasay leeyihiin waa ijtihaadaynaa xaggii caqiidadii iyo xaggii fiqigaba iyo xalaashii iyo xaaraantii iyo xaggii suhdigii iyo cibaadadii ijtihaadaad yaa lala imaanayaa iyadoo nusuustiina wax ku tusinayso oo qur-aankii sunnadiina ay wax kuu sheegayaan sababka saddexaadna waa maxay waa wax ku saabsan xagga siyaasadda markaasa shareecadii qaarkeed wax laga bedelayaa ama la taxriifinayaa iyadoo siyaasad loo gargaarayo markaasa dad ba waxay u iftoonayaan dowladaha qaarkood wax shareecadii khilaafsan oo markaas ay u arkaan inay iyada dowladdaas maslaxad ugu jirto ama koox ay maslaxad ugu jirto waajibkuna waa maxay waa in kitaabkii sunnadii lagu dhaqmaa oo loo fahmaa sidii saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafku ay u fahmeen taasaa cismadu ku jirtaa taasaa nabadgelyadu ku jirtaa iyo waqowlillahi tacala alla qowlkiisa uu yihi wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay qur-aankii baan kugu soo dejinnay yaa alla uu leeyahay isagoo wax walba caddaynaya yani wax walba addoommadu ay u baahan yihiin xagga diinkooda oo cilmi iyo camalba ah oo hagaajinaya iyaga alla waa uu ku caddeeyey qur-aanka marka qur-aankii in laga raadiyo maaha arrimihii adduunyada sida maaragtay sida wax loo xisaabiyo oo kale physiciskii oo kale engineeringkii oo kale chemistryga oo kale sida maarata wax loo beero oo kale cilmulfalagii iyo astronomy oo kale ha ka raadin saasadku waa waxay iyagu dadaalkooda ku gaari karaan laakiin wixii qeybka ahaa iyo wixii dadku cibaadaadkooda iyo acmaashooda iyo uga baahnaayeen wixii aakhiro anfacayey wixii xalaal iyo xaaraam ahay ay mucaamalaadkooda maaragtay ku maareynayeen yaa shareecada laga raadiyaa marka dadka qaarkood waxay ku qaldameen inay yidhaahdaan qur-aankii wax walba waa laga raadin karaa cilmi kasta oo adduunyo yaa qur-aankii laga raadinayo sida wax loo beerto injineerinkii xisaabtii waxaasan ka raadinaya kuleeyihin saxna maa taasi waa takalufaad qur-aanka looma soo dejinin in maaragtay culumtii adduunyada ee dadku ay caqligooda ku gaari kareen iyo baaritaankooda iyo tijaabadooda uma soo degin qur-aanku ee waa waxa maaragtay aanay awoodda u lahayn inay maaragtay gartaan oo aakhiradooda anfacaya ama maaragtay xoogaa hawa ay geli karto taasaa marka shareecadu caddaynaysaa marka tibaana likulli shayin marka la leeyahay waa wax marka dadka iska dheehgeli kara laakiin wixii kaleo adduunyadaasoo ay dadku tajribadooda iyo tijaabadooda ku gaari karaan maaha la sheegi maayo haddaba maadaama la yidhi qur-aankii wax walba uu caddeeyey yaa lagu kaaftoomo dee sunnadii iyo yani axaadiis rasuulka sal slam iyo aqwaashii saxaabada miyaan la qaadanaynin jawaabtu waxay tahay buu leeyahay wadaadka kitaabka sharxay in axaadiista in lagu dhaqmo aqwaashii saxaabadana la qaato qur-aankiiba ku jirtaa marka in sunnadii lasoo daliilsado qur-aankii baad ka helaysaa in khulafaa raashidiin aqwaashoodii lasoo daliilsado qur-aankii baad ka helaysaa aqwaashii saxaabada in lasoo daliilsado qur-aankii baad ka helaysaa sidaa darteed markii bukhaari uu wariyey bukhaariyo muslimba ibnu mascuud uu yiri isagoo rasuulka ka warinaya sal ly slam lacana allahu alwaashimaati waalmutawashimaati waalmutanamisaati waalmutaballijaati lilxusni almugayiraati khalq allah haween un qurux raadinaya oo la lacnaday yaa rasuulku sheegay sal ly slam oo jirkooda maaragtay midaba iyo waxu yeelyeelaya oo ismudmudaya oo yacni timihii maaragtay indhaha ka koreeyey yaryaraynaayo oo ilkihii maaragtay qorqoraayo oo qurux raadinaayo khalqigii allay doorinayaan haweeney baa ibnu mascuud u timid oo waxay tiri ibnu mascuudow qur-aankii waan akhriyey mana arag alloo lacnadaaya duulka aada sheegayso markaasuu wuxuu yidhi haddaad qur-aanka akhrisay waad heli lahayd maxaa yeelay alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu marka xadiidkan ibnu mascuud haweeney baa marka u timid waxay tiri waxay soo gaartay sida musnadka imaam axmed ku jirta iyo bukhaari muslimba waxay soo gaartay inaad saas saas tiri yani lacnadii aad sheegtay markaasuu wuxuu yidhi maa lii laa alcanu maa lii laa alcanu man lacana rasuulullahi sala ll ly slam wa fii kitaabi illahi tacaala yani huwa fii kitaabi illahi tacaala yacni maxaa aniga lahanteyda aho aanan u lacnadaynin qof rasuulku lacnaday sala alla alay salama kitaabkiina ku yaalaba inuu malcuun yahay qofkaas markaas waxay tiri anu qur-aanka waan akhriyey waxaad sheegaysana ma arag markaadaad akrin lahayd waad heli lahayd miyaadan akrin buu yidhi alle qowlkiisii wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu yani wixii uu rasuulku idin faro sameeya wuxuu idinka reebana ka jooga sababtoo khayr buu idin farayaa sharna waa idinka reebaya sida ibnu katiir uu leeyahay markaasay tiri ha waa akriya aayaddaas markaasuu wuxuu yidhi fa ina rasuula lah sl nahaa canhu rasuulka al sl waa uu naga reeba waxaas waana uu lacnaday waxaa kaloo rasuulku yiri sal sl idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddii aan amar idin faro oo waxaa samey idin idhaahdo wixi aad ka awoodaan sameeya wamaa nahaytukum canhu fajtanibuuh wixii aan idinka reebana ka dheeraada buu yiri rasulka sal sl xadidka bukhaari muslim baa wariyey marka ibnu mascuud wuxuu soo delisaday wixii qur-aanka ku jiray oo ah in sunnadu inay macnaha in lagu dhaqmaa ay waajib tahay oo qur-aankuna usaa sheegayo sababto in sunnadu lagu dhaqmo oo la qaato waa rasuulkii oo la ateecay sala alla alay slam iyo raacid la raacay rasuulka sal sl taasna qur-aankii baa sheegay qur-aankuna waa caddeeyey taas marka qur-aanka halagu kaaftoomo marka lagu yihahdo macnaheedu waa maxay qur-aankii halagu kaaftoomo oo ay ku jirto in lagu kaaftoomo wuxuu qur-aanka ku tusay ee ah rasuulka sal in la raaco marka sunnadii waa soo gelaysaa meesha aqwaasha saxaabadan way soo gelaysaa oo ijmaac baa maaragtay qur-aankii lagu sheegay iyadoo laga qaadanayo ijmaacaas alla qowlkiis uu yidhi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofkii la dhinactama rasuulka sal slam markii hanuunkuu caddaaday kadib oo mu'miniinta jidkooda jidaan ahayn raaca nuwallihi maa tawallaa wuxuu ka weli dhigtay baan uga weli dhignaa wanuslihi jahannama jahanamana waan gelinaa wasaa'at masiira meel loo ahadan iyadaa u xumaatay iyo aayaddii kale alla uu yidhi waladiina jaauu min bacdihim yacni fayga waxaa iska leh kuwii ayaga gadaashood yimid waladiina jaauu min bacdihim kuwii gadaashood yimid yani waa muhaajiriintii asaarta kadib moogtahay yaquuluuna waxay leeyihiin rabbana اغfir lana wlikhwanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uufu raxiim rabbiyow dembigeenna dhaaf iyo dembiga walaalihii iimaanka nagala hormaray qalbigeennana wax xeqdi iyo xasad ha u gelini dadka muuminiinta ahaa allow waxaad tahay mid naxariis badane kuwii marka saxaabada raacana waa noocaas iyagana qur-aankii baa ka hadla marka in saxaabadii la raaco hanuunkoodii iyo dadkii saxaabada raacay hanuunkoodii in la raaco iyadana qur-aanka waa laga helaya qur-aanka marka wuxuu ku tusayay inay sunnadu xujadu tahay qur-aankii wuxuu ku tusay inay sunnadu xujo tahay aqwaashii saxaabada iyo ariiqii saxaabada iyo hanuunkii saxaabada inuu xujo yahay in ariiqii saxaabada iyo ariiqii taabiciinta sidoo kale in la raacaah oo la laasimahay ay xujo tahay marka kitaabkii alloo lagu kaaftoomaa waa sunnadiioo lagu kaaftoomay waa hanuunkii saxaabadaoo lagu kaaftoomay iyo wixii saxaabada ka yimid iyo taabiciintii wix cilmi ku saabsan iyo diin shaarix marka wuxuu leeyahay aayaddu waxay ku tusisay in lagu kaaftoomo qur-aankii raacidiisii sunnadii raacideedii hanuunkii salafka raacidiisii lagaga kaaftoomo wax walba oo kale marka dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan waxa alla uu mudan yahay oo towxiidkiisii ah xagga rabbinimadii iyo xaggii maaragtay cibaadadii uu mudnaa keligiis iyo xaggii maaragtay magacyadiisi iyo tilmaamihiisii qur-aankaad ka helaysaa marka towxiidkaas sidoo kale xalaashii iyo xaaraantii in cilmi loo yeesho wixii ay u banaaneen dadku inay sameeyaan iyo wixii la faray ama wax waajib ha noqda ama sunno ha noqdaane iyo wixii loo diiday oo laga xaaraantinimeeyey waa fiqigii marka kaas waa cilmiga xalaashii xaaraanta nooc kaleo saddexaad oo cilmiga kamid aha jira xaalka dadku sida uu noqon doono marka la dhinta kadib ilaa ahlu jannadu jannadooda ka galaan ahlu naarkuna naarta ay ka galaan waa wixii aakhire iyo cilmigeeda ku saabsan waa usuushii culumtii wax anfacaysoo naafica ahayd ee qalbiga nooleynaysay ee ka dhigaysa qofka marat qalbigiisa mid soo jeeda ee nool ee waxa alla uu ka doonaayo garanaya qur-aankaad si maaragtay tifatiran uga helaysaa marka cilmiga tawxiidkana maadaama uu yahay culumtaas saddex marka loo qaybiyay qayb ahaan yaa rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay slam isagoo qulhuwallah ka hadlaaya iyo suurat likhlaas inahaa latacdilu hulutha alqur'aan waxay u dhigantaa buu yihi qur-aanko saddex marka loo qaybiyey qayb ahaan waa xadiidkii bukhaari u wariyey marka macnaha qur-aankii saddex loo qaybiyey qayb ahaan waa towxiidkiibaa maaratay towxiidkii ka hadlaysaa in qur-aanka saddex marka loo qaybiyey qayb ahaan towxiidkuu ku saabsan yahay marka culumta maaragtay gadaal dambe laga soo darisiiyey ee saxaabadu aysan aqoon jirin sida falsafada iyo tasawufka iyo waxaan cilmulkalaamka la leeyahay iyo dhibkooda ka badan nacfigooda culimmadiina waxayba iftoodeen inay xaaraan tahay in lagu mashquulo waxaas marka qur-aankii baa kaaga filan iyo axaadiista rasuulka sal l slam iyo aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta iyo dadkii khayrka ku raaca sababta culumtan bidcada ah waxaa ku jira waxyaaba mararka qaarkood kitaabka alle kasoo horjeeda iyayba asal kaaga dhigaya warawa nasaa-i buu yihi sheikhu nasaa-i baa wariyay wayru ayrkiis can nabiy sal slam ay ka wariyeen anahu ra-aa fii yaddi cumar bn khaaab cumar bn khadaab gacantiisiibu wuxuu ku arkay rasuulku sal slam waraqatan min atawraa waraaq ka mida kitaabkii towreed ahaa oo nabiyullahi muusa lagu soo dejiyey fa qaala wuxuu yihi marka rasuulku sal slam amutahawikuuna ya bna alkhadaab war maxaad tihiin kuwa maaragtay wareersan oo wax u kala bixi laayihiin maxaqi baad garan laadihiin laqad ji'tukum biha diintan waan idinla yimid shareecadu waan idinla yimid baydaaa naqiyatan iyadoo cad oo muuqatoo saafiya oo shirkii shubhaba ka maran yaan idinla yimid way ka maran tahay bedelaad iyo maaragtay taxriif wax la yiraahdo iyo culaysyadii saarnaan jiray ahlu kitaabka yani marka ma wareer baad ku sugan tahay buu leeyahy cumarow ma shaki baa kugu jira wixii aan la yimid baad maaragtay ka shakisantah walow kaana muusaa xayan watabactumuuhu wataraktumuunii la dalaltum haddii nabiyullaahi muusa uuba noolaan lahaa iska dhaaf inaad yuhuud ka dambaysa aad raacdaane hadduu nabiyullaahi muusa laftiisu noolaan lahaa oo aad raacdaanoo aniga iga tagtaan waad lumi lahaydeen sababtoo anigu nebigiinni baan ahay idinkii alla iikiin soo diray riwaayo kale waxaa ku jirta walow kaana muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci haddii nebi muuse uu nool yahay uma banaanaateen inuu raaca moogi cumara wuxuu yidhi marka allah ka raali noqde radiynaa billaahi rabban wbilislaami diinan wabimuxamadin nabiya alla ayaan ka raali noqonay rabbinimo uga raali noqonay inuu rabbigan yahay alla ayaan rabbinimo ugu raali noqonay anagu islaamkiina diin ahaan baan ku raali noqonay muxamedna sal alla alay slam nebinimaan uga raali noqonay inuu nebigeenni yahay xadiidkan imaam axmed iyo keyrkiis baa wariyey laakiin nasaa-iga uu shiikha mualifka uu sheegay badanaa dadka xadiidka takhriijiya ma aanay sheegin laakiin shiikhu yani sheekh albani masalan xadiidka inuu xasan yahay buu ku xukumay calaa aqali taqdiir buu leeyahy inuu kasii xog badan yana dhici kartaa macnaha shawaahid buu leeyahy leeyahy xadiidkaani marka cumar waxaa gacantiisa ku jirtay waraaq towraad ka mid a oo laga soo qortay markii uu arkay rasuulka sal sl isagoo fiirinaya waraaqdii cumar taalacanayo waraaqdii wuu xanaaqay uu ku yidhi amutahawikuuna ibna alkhadaab war kuwa waraarsan miyaa tihiin buu leeyahy cumarow marka meeshan uu leeyahy wafii riwaayatin walow kaana muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci isla xadiidkayba ku jirtaaba marka markii rasuulka lasoo saaray maxamed ah sala alla alay slam waxaa dadka dhan ku waajibinaya isaga rumeeyaan rususha kale risaaladoodu gaar bay ahaan jirtay oo qolo gaaraha loo soo diri jiray laakiinse nebi maxamed sala alla alay slam risaaladiisu waa caam dadka dhan baa loo soo wada diray qof laga yeelaayo ma laha aniga maxamed rasuul ii ma aha alla wuxuu yidhi qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dadow waxaad tidhaahdaa dadow inii rasuulullahi ilaykum jamiica anu waxaan ahay rasuulkii alle uu soo diray idinka idiin soo diray dhammaantiin aayad kalen alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumaanan soo dirin ilaa adoo caalamkao dhan naxariis u ah moogiye marka jinni insiba waa loo soo diray rasuulka sal ly slam taasi waxay kutusinaysaa marka inaanay bannaanayn kutubtii hore inuu qofku fiiriyo hanuun ka raadiyo oo ay bannaanayn in rasuulka sal slam duulaan ahayn la raaco xataa haddii ambiyadii mid ka mid uu joogi lahaa waqtiga rasuulka sal sl slam soo saaray waaba uu raaci lahaa rasuulku uu raaci lahaa sal ly slam nabiyullaahi ciisaana isagoo nool baa kor loo qaado cirkaas loo qaaday ilaa alla wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuu yahuuddu waxay yidhahdeen waa dilna moogta markaasaa kirishtaankiina waxay rumaysan yihiin maarata in la dilay kulli waa wada khaldan yihiin daalimiin waa alla wuxuu yidhi wamaa qataluuhu yahuudu ma dilin wamaa salabuuhu mana daldalin walaakin shubbiha lahum waxbaa loo ekeysiiyey waxbaa maarata iska dheeh galay qof kalaa marka meesha la keenay markaas nabiyullahi ciisa umaleeya waana uu soo degi doonaa nabiyullahi ciisa aakhiru zamaanka magaalada dimashaq la yidhaahdo yuu kusoo degi doonaa gaar ahaan masjidkii banu umaya ay dhiseen manaaratlbaydaa meel la yidhaahdo manaaradii macnaha ee caddayd halkaasuu marka kusoo degaya axaadiis saas sheegaysaa marka isagoo maarata wax xukumaayo oo caadil ah yuu soo degayaa nabiyullahi ciisa markaasuu jebin doonaa shaqooyinka ciisa qaban doona waxaa ka mid a calayhi salaam inuu waxaan kirishtaanku ay hadda qadisaan oo ay caabudaan oo saliibka la yihahdo uu jebin doonaa waxa ay ku masalayaan waa dilkii la dila bay leeyihin moogta iyo daldalaadii la daldalay waxaan saliibka ay yidhahdaan waa jebin doonaa nabiyullahi ciisa wayaqtula alkhinziira khinziirkiina waa uu dilayaa nabiyullahi ciisa khinziirkay ku falan yihiin moogta dadkan waa raaxsannaale hadda wayadaca aljizya jizye la qaadayana ma jirto ilaa ahlu kitaabka hadda yani jizya laga qaada hadday muslimiinta xoog leeyihiin oo jihaadku macnaha uu awood loo lahaan lahaa jizya laga qaadi lahaa hadday aqbalaan laakiin jizya ma jirto markii nabiyullahi ciisa soo dego wayafiid almaal xataa xoolihii tiraday ka badan doonaa xataa laa yaqbalahu axad ilaa qof qaataba xoolihii la waayo xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka nabilah ciisa waa soo degi doonaa laakiin muxuu wax ku xukumaa wuxuu wax ku xukumaa shareecadii nebi maxamed sala alla alay slam xataa imaamkii dujinaya muslimiinta yaa intuu gadaagadaal usoo buxuu leeyay nebiga alloona duji markaasuu yidhi maya adinka alla idin sharfay salaad adaana dujinaysidu buu leeyahy qofkii muslimka ahaa yaa salaaddii dujinaya nabiyullahi ciisa dajaal isagaa dili doona marka qur-aankiibu wax ku xukumaya nabilah ciisa injiil wax ku xukumi maayo maxamed in la raacoyu dadka faraya marka markuu soo dego yani dadkii nebi maxamed raacay buu kamid noqonaya nabilah ciisa nebiguna markuu kula kulmay samada yani jasad ahayn ruux ahaan buu ula kulmay sababtoo ah ciise macnaha maba dhiman sidaa darteed culamada qaarkood waxay yidhaahdaan qof ummadda maxamed ka mid ah oo ka fadli badan abubakar yaa jira oon shakina ku jirin markaas waxay leeyihiin jawaabtu waa ciise sababto waa noolya waana soo degi doonaa markuu soo dego qur-aanku wax ku xukumaya marka maqsuudku waa maxay waa in lagu kaaftoomo raacidda rasuulka sal slam oo qur-aanka lagu kaaftoomo oo aan towraad wax laga raadinin xadiisku marka wuxuu kutusinayaa inay xaaraan tahay in towraad hanuun laga raadiyo sidaa darteed rasulka sal waa uu xanaaqay marka culamada qaarkood sida xadiidkan uu sheegaayo yay ku tageen waxay leeyihiin in towraad injiil la fiiriyo zabuuri marna ma banaana qofku caalim ha ha ahaado qofku caalim ha ahaado fiirinaya ama caalimi aanu ahaanayna marnaba ma banaana markii maaragtay qur-aanku soo degaaya ha ahaato ama markii qur-aankii soo degidiisa ay dhammaata ha ahaatee culamo badana saas qabta culamada kalena waxay leeyihiin culamada kalena waxay leeyihiin waa xaaraan guud ahaan laakiinse yacni mutlaq ma aha ahlucilmiga lagu kalsoon yahay waa ay u bannaan tahay inay towraadiya fiiriyaan iyagoo maqsuudkooda uu yahay waxyaabaha maaragtay yahuudda iyo kirishtaanku ay sheeganayaan in maaragtay laga jawaabo oo beenahooda iyo la kashifo marka fiirintaa la fiirinaya waa fiirin diintii loogu kaalmeynayo moogiyi maaha hanuun laga raadinayo maaha dadkan waa dad dacwadii islaamka ku mashquulsan jihaad marka cilmigay ku jiraan marka way u bannaan tahay inay fiiriyaan bay maaragtay leeyihiin marka culamo fara badanna warkaas dambe ay ictimaadeen maahan laakiin dadka caadigaa uma furna marka dadka raasikiinta fil cilmiga ah oo qasadkoodu wanaagsan yahay oo jihaadkii maaragtay cilmigaah ku jira unbaa loo ogolyahay marka ma waxaa loo diiday towraadii injiil in la fiiriyo inay mansuukh yihiin darteed oo la nasakhay mase waa bedelaadda dadku ay bedeleen mase waa labadaba shaarix wuxuu leey marka waa intaba saddexdaba waa mansuukh oo nabiyullaahi ciisa wixii maaragtay lagu soo dejiyey ras- risaaladiis risaaladiis iyo ciise risaaladiis waxaa lagu nasakhay risaaladii nabi maxamed sal ll ly slam marka alla wuxuu raalli ka yahay keliya qur-aanka in la raaco iyo maxamed sal ll ly slam in la raaco ta labaadna waa maxay waa inay muxaraf ay tahay towreed iyo injiil labadaba waa la bebedelay marka see loogu kalsoonaana in xaq laga raadiyo marka marka tacriifku xagga erayada iyo kelimaadkiiba waxbaa meel laga wareejiyey wax kalaa la soo geliyey xagga macnihiina maaragtay taxriif baa lagu sameeyey oo tafsiir aan sax ahayn bay saarayaan ta'wiil aan sax ahayn bay ta'wiilinayaan marka dhinac walba taxriifku waa ka gala marka towraadda asal ahaan waa kalaam alle way ahayd laakiin markii dabedelaadaas ay dhacday ee allana maaragtay qur-aan iyo xadiis uu noo soo dejiyey in marka towraad wax laga raadiyaa ma banaano marka in la fiirfiiriyaa ma banaano marka marka haddii laysu diiday kitaab asalkiis uu min allahi uu ka ahaa laakiin maarata taxriifkaas gale iyo nasakhaadaas iyo loo diiday balka waran wax dad ay iska alifteenoo maskaxdooda ay ka keeneen oo qur-aankii iyo xadiiska rasuulka sal ll ly slam aanay maaragtay eh, soo daliilsanayn ama aanay raacaynin falsafay ku magacaabayaan mantiq bay ku magacaabayaan cilmu kalaamay ku magacaabayaan tasawufay ku magacaabayaan kutub alaxwaal ay leeyihiin markaas xataa culumta islaamka qaarkeed soo dhexgeliyeen marka hadaad aragto axaadiista rasuulka sal ly slam iyo iyo aayadii qur-aanka oo lagu fasiraayo culumtaas kale ee ajnabiga ka ah ee aan maaragtay muslimiinta culumtooda ahayn ka digtoonow kutubta naafica ahayd keliya ha lagu dadaalo dadkan waa in laga ilaaliyaa maaragtay kutubta taxriifaadku ay ku jiraan oo maaragtay bidacdu ay ka buuxaan sidaa darteed culummadu waxay yidhahdeen kutubta ahlubidaca waxaa waajiba in la gubo qofkii gubana waxba looma haystay leeyihiin kutubta fiqiga maaragtay markay baabul khasbi iyo ay ka sheekaynayaan ayay uga hadlaan marka kutubtii baadida faafinaysay waa min baabi awlaa sababtoo ah rasuulku sal sl cumar buu u diiday inuu towraad u fiiriyo kuwaas marka waa min baabi awlaa marka cilmigii dadka anfacayey oy aakhiro alle ku qaabili lahaayeen dadka ha loo sheego isaga ha loo sahlo waxa kalan ha laga ilaaliyo marka kutubta naafic ahayd keliya dadku waa inay akhriyaan zamankaana hadda waxaa soo baxay wax internet la yidhaahdo iyo youtube iyo oo qofku wax walba waa iska dhegeysanaya wuxuu leeyahay anugu caqli baan leeyahay waxna waa kala sooci karaa marka taasna qofku waa inuu allah uga baqo waxaa dhici karta inuu internetkaas u galo isagoo diinkiisii wata oo uu ka soo baxo isagoo diin laawaya oo marka qaarkood xataa mulxid noqonayo diinkiiba ka baxaya ama shubhooyin la gelinayo oo afkaar khaldan maarata ku qancaya caqliga bani aadamku waa daciif culamada salafku waxay dhihi jireen alquluubu daciifa washubahu khataafa qalbiga bani aadamku waa iska taag daran yahay shubhooyinkuna waa kuwa dafid badan marka adoo isleh waxbaad fahamsan tahay waa caqli badan tahay yaa dhici karta in lagu duufsado marka sideedaba ina hada alcilma diinu fanduruu can man taakhuduuna diinakum bay salafka ay dhihi jireen maxamed ibnu siriin iyo keyrkiisba cilmigani waa diin ee iska fiiriya meesha aad diinka ka qaadanaysaan marka kutubta maaragtay baatilku uu ka buuxo in la raacraaco ma ah dadaadan maaragtay diinkooda garanaynna ha ka dhagaysanin diin si diinkaadu uu kuugu baaqi noqdo si diinkaadu uu kuugu baaqi noqdo haddii kale khataraad ku jirtaa wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online